faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walba maqalkayga raadhiyaha cadaado oo idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobada ugu door karoona wararka habeennimo ee radhiyo cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn banaanbax lagu dalbanayay maqaamka magaalada cadaado loogana soo horjeeday in doorasho dadban ay ka dhacdo galmudug oo maanta ka dhacay magaalada cadaado dowladda waddanka masar oo booliiska soomaaliya ku wareejisay agab iyo diriis ay ku taageerayaan soomaaliya guddiga loo xil saaray dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya oo xukuumadda ka dalbaday inay meel mariso sharciyada dastuurka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo dowladda federaalka ka dalbaday wax ka qabashada amni darro ka jirta deegaano ka tirsan hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo magaalada ankare ee dalka turkiga kula kulmay dhiggiisa wadanka turkiga qaraax khasaare geystay oo maanta ciidamada jabuuti lagula eegtay wadada xidhiirisa magaalooyinka jalaqsi iyo buulaberde dagaal ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan war laga soo saaray shirkii maalgashiga puntland ee ka socday magaalada garoowe ee caasimadda puntland iyo madaxweynaha dalka afghanistan oo ka badbaaday qarax lala damacsanaa qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka fiidnimo ee rediyo cadaado iminkasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaado ah ay arbaco soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sagaalaad aynu ku bilownay banaanbax ballaaran oo lagu dalbanayay in la meel mariyo maqaamka magaalada cadaado loogana soo horjeeday in doorasho dadban ay ka dhacdo deegaanada galmudug ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada tan cadaado sida warkan uu kusii ambaqaadayo sharmaake maxamed maxamuud
banaanbax ballaaran oo ka qayb qaateen qaybaha bulshada maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka cadaado ayaa maanta ka qabsoomay gudaha magaalada cadaado ee gobolka galgaduud dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay ka dalbadeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu fuliyo ballantii uu horey uula galay ee ahayd in magaalada cadaado ay noqonayso xarunta baarlamaanka galmudug qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka magaalada cadaado oo meel fagaaraha kula hadlaya banaanbaxayaasha ayaa waxay sheegeen inay xoojinayaan hadalkii shalay ee odayaasha dhaqanka cadaado kaas oo ahaa haddii aan xarunta baarlamaanka galmudug laga dhigin cadaado inaysan ka qaybgelin dhismaha maamulka galmudug waxaa sidoo kale hadalkooda intaa ay ku dareen in laga maarmaan ay tahay in dowladda soomaaliya ay fuliso ballanqaadkii ay hore ula gashay ee ahaa in cadaad ay noqonayso xarunta baarlamaanka galmudug islamarkaana maqaamka cadaado ay meel saarto dowladda soomaaliya sidoo kale waxgaradka cadaado ayaa waxay tilmaameen in haddii aysan cadaada noqon xarunta baarlamaanka galmudug aysan u aqoonsan doonin magaalada dhuusamareeb xarunta maamulka galmudug
banaanbaxani waa banaanbax nabadeed wuxuuna turjumayaa rabitaanka magaalada cadaado ee galmudug ee ah xaruntii baarlamaanka degmada cadaado oo hor loogu dhawaaqay oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi karmaajo iyo madaxweynaha la yidhaahdo xaaf ay ku dhawaaqeen oo loo diiday inay shaqayso oo ay u diideen dowladda federaalka ay u diideen madaxda ugu sarraysa waxaan muujinaynaa waxa aan rabno iyo waxaan sheeganayno inaan halkan ka sheegno waxaan rabnaa in lagu shaqeeyo wixii naloo magacaabay oo naloo sheego dowladdu noo sheegtay waxaanan aragnaa inay tahay dikireeto wax madaxweyne sheegay oo dikireeto uu ku magacaabay been annaga nooma sheegi karo kana yeeliba mayno ilaaha afkiisa ka keenay haddii uu diido oo caalamka markaa maxkamad isla tagno uu diido tii xasan shiikhna waa laga laaban caasimad ma laha galmudug haddaa loo samaynayaa ma jirto ma dhici karto mana yeeli doonno caasimadiina waxaa u magacaabay xasan sheekh maxamed annagu waxaan qayb labada madaxweyneo kala dambaysay ninba teetal cad buu me- ku magacaabay wixii dad daris nalaa walaalahana la siiyey ma haysano waxaanu haysanaa wixii madaxweynaha cabdulaahi farmaajo uu noo sheegay wuxuu sheegay inay tahay xarunta baarlamaanka halkaana ay ku shaqaynayso intaas baan uga fadhinnaa madaxweynahaydi weeye ma diidanin cadaalad darro siddeetan iyo saddexdii soomaaliyo degmada cadaado ayay ayaa ka istaagtay siddeetan iyo saddexdii aa cadaalad darra ka bilaabt soomaaliya marka hore islaam baan hiya helu tawxiid marka xiga irxaam wada dhashiyo hooyo ubadkeed marka xiga axkaam dad yaqaan isley ama axaadiis intifaac ma qaymaysna iyo shay adduunyaa aakhare qof aadana mar kale sooma iibsamo islaax binunaas baa nafluhu ku intifaacaa anigoon ilaah caasiyayn aadanana caayin waxaad naga ilowdeen baa jiro aan ogsoonnahay xibintay ikhyaartiiyo baxsheen aabbihii qaranku markii nala ag mariyey dadkii aaminaad baxe abeergeel ninkii hor u qashoo hilib ka iifaaday taayada in lagu aamushaa nooma aadana arki waayey afdheerida buntland waxaad la aadeen oo arki waayey ilbaxa noorad sidha ubaxaad siiseen oo arki waayey ikhyaartii jubbada ood eray la gaarteen afartan ardaal baad umbaad aabbahood tihiin hadday kala ordaan soo afka u noqon
banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada cadaado ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xalay magaalada dhuusamareeb lagu soo gebagabeeyey shirka dib heshiisiinta galmudug islamarkaana madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in loo gudbay wejiga labaad ee dhismaha galmudug dowladda waddanka masar ayaa ciidamada booliiska soomaaliya waxa ay ku wareejisay agab iyo dariis ay ugu tala gashay inay ku taageerto dowladda soomaaliya qalabkan oo isugu jira dariiska ciidamada iyo agabyo kala duwan ayaa waxaa taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed uu ka guddoomay safiirka dalka masar u fadhiya soomaaliya ambasador maxamed ibraahim nasri kadib kulan ay wada qaateen labada mas-uul kulankan ayaa waxa uu ka dhacay saldhigga booliiska ay ku leeyihiin gegida diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kaasi oo labada mas-uul ay uga wada hadleen sidii dowladda masar ay usii xoojin lahayd taageerada ay siinayso ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaana kulankani goobjoog ka ahaa saraakiisha labada wadan matalayay iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka amniga qaranka ee soomaaliya safiirka dalka masar ambasador maxamed ibraahim nasri ayaa faahfaahiyey qalabkan ciidamada booliiska soomaaliyeed ay ku taageerayaan islamarkaana ay ku wareejiyeen waxa uuna sheegay inay la garab taagnaan doonaan ciidamada booliiska soomaaliyeed taageerada ka dhanka ah inay qalabeeyaan islamarkaana ay tababaro u fidiyaan dhankiisa taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi maxamed xasan ayaa uga mahad celiyey dowladda masar iyo safiirka dalkaasi ciidamada booliiska soomaaliyeed qaabka ay ula garab taagan yihiin taageerada iyo sidoo kale qaabka tababarada ay ugu fidinayaan guddiga loo xil saaray dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya ayaa xukuumadda federaalk ee soomaaliya ka dalbaday in la meel mariyo sharciyaasha dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya shirkana u dhexeeyey hay-adaha u xil saaran dibweegista dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya sida guddiyada madaxa bannaan ee dibweegista dastuurka guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamanka labadiisa aqal iyo wasaaradda arrimaha dastuurka soomaaliya ayaa waxaa lagu falanqeeyey qorshayaasii la dejiyey ee loogu talagalay in la fuliyo sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaa kaloo diiradda lagu saaray sida ay u socoto tubaha geedi socodka dib weegista dastuurka soomaaliya iyo qorshayaasha kale ee sanadkan horyaala iyo sidoo kale caqabadihii lala kulmay sanadkan laba kun sagaal iyo toban dood kadib ayaa waxaa la isla qaatay ilaa iyo lix qodob oo ujeedadu tahay in lagu dardargeliyo howlaha horyaala iyo dibweegista dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya gudoomiyaha guddiga la socodka dib weegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamanka soomaaliya labadiisa aqal senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in xal loo helo caqabadaha horyaala qorshaha dhammaystirka dastuurka ee loo asteeyey bisha soo socota ee disembar ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxa uu sidoo kale sheegay in hadda uu guddigu soo dhammaystiray waxyaabihii looga baahnaa laakiin xukuumadda uu horyaallo qaabkii ay uga hortagi lahayeen caqabadahaasi dhinaca kale wasiirka amniga dastuurka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa waxa uu dhankiisa hoosta ka xariiqay in madaxda qaranka iyo wasaaraduhuba ay wadaan dadaal lagu dhammaynayo waxyaabaha ku xidhan heshiisyadii siyaasadeed ee dastuurka dalka loo asteeyey madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waari ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya ka dalbaday wax ka qabashada amni darro ka jira deegaanada qaar ka mida deegaanada hiirshabeelle sida warkan uu kusii ambaqaadayo mahad nuure axmed madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadla falan amni darro muddooyinkii dambe kusoo kordhay deegaanada maamulkaasi hiirshabeelle kuwaasoo u badan jidgalyo loo galo madaxda ugu sarraysa maamulkaasi oo ku kala safraya deegaanada oo ka arrimaya maamulkaasi waxa uu fariin u diray madaxda ugu sarraysa dowladda islamarkaana sheegay in la iska kaashado cadowga si ay waddanka uga dhacda nabad islamarkaana waxa uu sheegay in howlgallada ka socda gobolka shabeellada hoose ay saameyn ku yeesheen shabeellada dhexe islamarkaana dadka halkaasi ka soo barakaca ay imaanayaan deegaanada uu ka tirsha maamulkiisa taasna ay culays weyn ka soo food saartay waxa aan ka hadlayno o dhan waxba lagama qaban karo haddaanan amniga wax laga qaban annaga hirshabeelle haddaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsannay oo aan wax badan qarsannay oo aan la tacaalnay oo aan la tacaalnay ayaana fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarso karin howlgallada ka socda shabeellada hoose waa dad soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadowga laga dulqaado raalliyaan ka nahay laakiin cadowgii shabeellada hoose lama layn waddanka kama bixin annagoo noo soo guuray halkaanuu nala joogaa waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyey oo ka dhacay balcad waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horreeyey waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arrintaas saameyn ku leh laga soo bilaabo dowladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqayno sidii amniga wax looga qaban lahay marka arrinta koowaad oo saldhigga u ah oo dowrka dowladda laga rabo waa amniga inay sugto arrinta labaad oo dowladda laga rabo ha ahaato federaal ama ha ahaato dowlad goboleed waa inay wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waa inay jidadka wax ka qabato waa inay kanaalada wax ka qabato waa inay buundooyinka wax ka qabato waa inay dekadaha wax ka qabato arrintaas ayada ah soo kabashada ee dhaqaaluhu uu soo kabanaayo waxaan u baahan nahay in la dedejiyo qaybteennana aan ka qaadanno annaga waxaa nasiib aan u yeelannay si haddii loo fiiriyane nicmo kastaahoo nusqaankeeday leedahay culays kaloo dhinac kalea nagu keenay waddadii aan rajada ka qabnay in laga sameeyo jowhar iyo xamar waddadaas annaga waa nagu soo daahday aadaan u dhararnay shirkadaha qandaraaska ku qaba oo la siiyey oo muxuuhay ay u calaamadsan tahay waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badanna u bilaabaan jidkaas annagu hirshabeelle haddaan nahay shirkadahaas waxaan ku soo dhoweynay kondhishan la'aan culays la'aan faa'iidada noogu badan oo inoo qabanaya waa in jidkaasu noo dhismo jidkaas inuu noo dhismana wax kastoo annaga xaggeennaa inaan u dhabar adeegno oo ayaan diyaar la nahay arrintaasu marka waxay tusaale u tahay baahida loo qabo in kaabayaasha dhaqaalaha ee oo jidadku ugu muhiimsan yihiin wax laga qabto arrinta saddexaad sida ninkii odag ahaa oo ka- oo- oo ka hadlay waa maaraynta webiga shabeelle dhowr jeerna annagoo ka hadlaya waa maqasheen webiga shabeelle wuxuu u baahan yahay taladiisa in dib loogu noqdo wuxuu u baahan yahay in howl laga qabto wuxuu u baahan yahay wadan- waddanka aan deriska nahay gaar ahaan etoobiya in wada hadallo rasmiya lagala galo sida webiga loo maaraynayo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa magaalada ankara ee dalka turkiga kulan kula qaatay dhigiisa wadanka turkiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa maanta waxa uu halkaasi kula kulmay dhigiisa dalka turkiga ah ee wadankaasi kulankan ayaa waxa ay uga wada hadleen labada mas-uul xoojinta xiriirka labada baarlamaan iyo isdhaafsiga khibradaha iyadoo gudiyada labada baarlamaan ay isdhaafsan doonaan booqashooyin sidoo kalena waxaa aqoon kororsi iyo tababar la siin doonaa shaqaalaha baarlamanka ee labada wadan inta uu socday kulanka u dhexeeya labada dhinac ee gudoomiyaasha baarlamanka dalalka soomaaliya iyo turkiga ayaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu casuumay dhigiisa dalkaasi turkiga inuu yimaado magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya qarax khasaare geystay ayaa maanta waxaa ciidamada jabuuti lagula eegtay wadada xiriirisa magaalooyinka jaleeqsi iyo buulaberde wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta barqanimadii kolonyo ka tirsan ciidamada jabuuti ee ka mid ah midooda afrika ee amisom ee howlgalka u jooga soomaaliya qarax lagugula eegtay duleedka degmada jaleeqsi ee gobolka hiiraan qaraxan ayaa dad goobjoogayaal ah waxa ay sheegayaan inuu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso islamarkaana kolonyada amisom ah lagula eegtay inta u dhexaysa degmooyinka buulo berde iyo jaralaqsi kolonyadaasi ayaa kusii jeeday degmada buulo berde ee gobolkaasi weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi ha yeeshee al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi iyagoona sheegay in qaraxa qabsaday mid ka mid ah gawaarida ciidamada jabuuti islamarkaana ay ku dileen ilaa iyo shan askari oo ka tirsan ciidamada wadanka jabuuti si kastaba weli saraakiisha ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka hiiraan ee la sheegay in weerarka lala eegtay iyo maamulka gobolkaasi kama hadlin qaraxa ciidamada jabuuti kolonyada ay la socdeen lagula eegtay inta u dhexaysa degmooyinka buulo berde iyo jarlaqsi ee gobolka hiiraan qodobo wax ku ool ah ayaa laga soo saaray shirka maalgashiga puntland ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada garowe ee caasimada puntland shirka maalgashiga puntland oo muddooyinkii dambe ka socday magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa waxaa maanta soo xiray madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni waxaana ahaa uu shirkaasi soo xiristiisa ka jeediyey khudbad muhiim u ahayd islamarkaana ka hadlaysay gunaanadka iyo waxyaabihii ka soo baxay madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo howlaha maalgashiga puntland islamarkaana ay shaqo u abuuri karto guud ahaan iyo gebi ahaan dadweynaha ku dhaqan deegaanada maamulka puntland khudbadda uu jeediyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo taabanaysay meelo muhiim ah ayaa waxa ay ka mid ahayd arrimaha muhiimka u ah puntland ee shirkaasi ka soo baxay sidoo kale shirkan ayaa intii uu socday waxaa ka qayb galay madax iyo mas-uuliyiin ka socota hay-ada caalami ah iyo sidoo kale ganacsato soomaaliyeed oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee dunida waxaana shirkaasi uu kusoo gabangaboobay maantay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka afghanistan ayaa ka badbaaday qarax lala rabay in lagu dilo ugu yaraan labaatan iyo afar qof ayaa ku geeriyootay qaraxa oo qof ismiidaamyo ah la beegsaday isu soo baxa olole doorasho ah oo madaxweynaha dalkaasi afghanistan ashraf khani oo ku qabtay dalkaasi afghanistan kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxayna ka digtay rabshado dheeri ah oo ka hor yimaada doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi saacado kadib qarax kale ayaa waxa uu ruux ismiidaamyo ah ka fuliyey goob ku dhow safaaradda dalka maraykanka ee ku taala dalkaasi afghanistan qaraxyadan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maraykanka donald j trump uu si deg deg ah u joojiyey wadahadalla ula lahaa ururka taalibaan ee dalkaasi afghanistan oo lagu raadinayay in heshiis kama dambaysa lala gaaro hogaamiyaasha ururka taalibaan ee dalka afghanistan qofka isku qarxiyay goobta uu ka dhacayay isku soo baxa uu hogaaminayay madaxweynaha dalkaasi afghanistan ashraf khani oo hal saac uunu jirta waqooyiga kaabuul ayaa waxa ay watay mooto wuxuuna isku qarxiyey bar kontarool oo dadka lagu baaro islamarkaana ay dadku ka soo gelayeen islamarkaana ay uga gudbayeen madaxweynaha dalkaasi ashraf khani oo halkaasi ku sugnaa agaasimaha isbitaalka magaalada badwan cabdulqaasim ayaa waxaa wakaalada f b i-da uu sheegay in haweeney iyo caruur ay ka mid yihiin labaatan iyo afarta qof ee dhintay halka soddon iyo laba qof oo kalena ay dhaawacya yihiin madaxweyne ashraf khan ayaa la sheegay inaanay waxba ku dhicin dhibaato ah islamarkaana uu ka badbaaday qaraxaasi lala damacsanaa in lagu halligo guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxaa ku eeg warkii fiidnimo ee raadyaha cadaado ood kala socoteen mowjada sideed sideed dhibic shan megaartis cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka dadyaaga caalamkuna ay nagala socdeen aalada tabinta tooska ee life streamka warka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jila idinlana socodsiinayay qeybta farsamada waxaa qeyb ka qaatay maxamed axmed aadan haybe tan iyo intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waa bahdi radio cadaado idinla sidaa iyo isma dhaafna saaxiibayaal